dhakhaatiir maalmihii lasoo dhaafa ku sugnaa degmada jamaame horeyna usoo maray tuulooyin hoostaga jamaame ayaa maanta qorshuhu yahay inay soo gebagabeeyaan howlo qaliino baaritaan iyo daaweyn iskugu jira oo ay u fulinayaan dad kala duwan shalay ayaan booqasho ku tagnay cisbitaalka degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xilli mashquul laga dareemayay dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo adeegyo kala duwan u qabtay bulshada ku dhaqan degmada jamaame oo la xiriira daryeelkooda caafimaadka adeegyada caafimaad oo dhakhaatiirtu u fuliyeen waxaa aada u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan jamaame iyagoo u mahad celiyey bacdallaahi maktabka caafimaadka dhanka kalena ka codsaday in lasoo celceliyo adeegyada caafimaad xilli kasta dadka aan la kulannay waxaa ku jiray dad laga qalay burooyin muddo dhib ku hayay iyagoo doonayay inay caafimaad u aadaan magaalooyin muqdisho ay ka mid tahay waa kuwan qaar ka mid ah bulshada jamaame oo ka faa-iideystay adeegyada daaweynta ah uu waday maktabka caafimaadka iyagoo sharaxaad ka bixiyey wixii loo qabtay anigaas ay hadda kula hadlaayaan waxaaba la iga qalay baabasiirka iyo fiiskolaha alxamdulilah haddan aadaan u fiicnahay wax dhibaato haddaan kala kulmayna ma jirto maasha allah haddana waxaan u imaaday wiisito iyo checking ayaan u imaaday marka hawshana si ballaaran oo waafi ah oo aada u qiimo badan ayay ku socotaa anigoo ah axmed maxamed maxamuud waxaan ahaa qaliinkii dadkii daraadta lagu bilaabay maalintii khamiista ayay ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin bura igu taalay buradii waa liiga qalay waxaa kalaa jirta meel honqor bahal la yidhahda ciidan dadka ay u kasaan ribaadiya oo bura nooc buro ka mid ah laakiin korka ka baxdo korka banaankiisa jirka banaankiisa ku taallaa taas ciidan waa liiga qalay alxamdulilah rabbilcaalamiin qaliinkii asana saasoo kale waa lagu guulaystay waxaa lasoo bixiyey buro oo gacantaada la eg gacanta marka laisku laabo aad bay u weyneed oo ay la yaabeen takhaatiirta taa ay la yaabeen oo ay macnaha aad ula tacaaleen magacayga aamine maxamuud waaye isbitaalkaan maanta soo booqday waxaan waxaan ku jiray dadkii maanta loo shaqeeyey maasha allah kombyuutaraan helay waxaan ahay gabdhaha xamilada ah kombyuutarka maanta aan helna maasha allah si fiican unoo caawiya oo fiicana hadda maasha allah kasta oo xer dhiirinaana dareemaya marka maasha allah waa shaqo fiicanana loo qabta xaaji xasanow maxamed cumar toddobaatan sanaan jiraa dhiigga igu kacsan dhiiggayga laba boqol iyo labaatan uu noqday kor hoosna boqol toban iyo sagaal way hoos marka cirbadaa la iisoo dirad cirbadaa lagu duraa liidhahay kadib soo noqaa la yidhi kombiyuutaraa lagu saaraa la yidhi daawaa lagu siinaa la yidhi marka hadda cirbadaan u joogaa alxamdulilah alxamdulilah howl wala inaan aragnaba ma aha hadda ani saakaan imid waa qandha lawaabir aan la jiifi hadda daawaa lagu siinaa liidhahay dhiig karkaa laga daawaya adiga waa si fiican wa ilaahay guul ha siiyo lacag maa laga qaaday maya kun waxba lima weydiin wax lima weydiin daawooyinkan free baa lagu helaya saas way haa hadda cirbada kale lacag bixi ma lay dhehen cirbadan u socdaa kadib soo laabaa lay dhahay waa lacag la-aan way walaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka socda howlo dhan walba leh oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabo kale kuwaasoo dadka ku dhaqan wilaayaadka ay si fiican u soo dhoweeyeen